kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayska washington ee caawana waxaynu gebi ahaantiiba ku soo qaadan doonnaa islamarkaana aynu dib ugu milicsan doonnaa qaar ka mida sheekooyinkii iyo weliba suugaantii aynu ku soo wada caweynay sannadkan sii galbanaya ee laba kun iyo siddeed iyo toban dabcan waa xaqiiqo barnaamijee lababa kaga gayoon mayno inaynu ku soo koobno qisooyinkii iyo weliba dhacdooyinkii aad nagula wadaagteen barnaamijka hase yeeshee waxaynu ka xusi doonnaa qaybo ka mid ah walow ay ahaayeen qaar aan kala dhicin haddii aynu ku horrayno dhanka sheekooyinka dhegaystayaal islamarkaana aynu duba milicsanno sheeko ka dhacday xerada qaxoontiga waddanka kenya taasoo dunidu iska waaya badana dhex martay laba nin oo saaxiiba oo inta ay qayleen mirqaanku uu hawada geeyey kadibna intuu roob mahigaani haleele ay isla garteen inuu kii martida ah uu habeenkaasi roobka ka jirsada islamarkaana uu marti ku noqdo gurigaasi haddaba sheekaba waa ta dambaysee markii dambe uu xasuustay inuu gurigiisii go' yaalay kadibna intuu aayaruun baxay uu gurigiisii tegay oo go'i ka soo qaatay haddana kuma aanu nagaanin gurigiisi uu dib ugu soo laabtay saaxiibkii halkii ay wada joogeen haddaba sheekadaasi si ay u dhacday waxaa barnaamijka caweyska washington la wadaagay cabdirasaaq ibraahim xuseen xerada qaxootiga ee dhagaxley waa xere ka mid a yaha dhadhaab marka laba nin baa meel ku wada qayilayay nin iskaabura gurigiis marka qolkii waa lagu wada qayilaya roob baa imaaday roob aad u fara badan baa imaaday xilligii waxaa la gaaray xilli dambaa la gaaray marka ninkan guriga leh marka iskaabulada ahaa ma ahana ninkan kale nin reer la ayuu ahaa laakiin xaafad xaafadaha dhagaxley ka mid ah oo xaafad ugu fog marka iyada xaafadaha ah inta badana dhagaxley waxay caan ku tahay meel waxay ku adkaalaa biyo lag biyaha soo gadisa markuu roobka yimaado waa meel daad badan soo gala inta badan marka wuxuu yidhi war haddii reerkaada wuu fogaaye xaafadaada aad bay ufogeeda roobkina wuu sii batay aniga jaaska waan dhamaystay waan iska seexana hadhow dee isoo garab seexo oo aniga gogol kale ma haystee joodargan yar baan ku jiifaaya kan ila soo seexo oo caaw iska bari buu ku yiri maxaa la dhihi jiray waxba reerka hadhow aan roobka intuu ka fiiraya waad igu ogtuu dhahay marka kan jaadkiisi uu iska watay wuu iska qayilay wuu iska mirqaamay xilli dambe markuu joogo ayuu wuxuu isweydiiyey qolkiibuu toosh ku aftiimiyey karbuunkii ama tooshkuu ku aftiimiyey afartiisa gees wuxuu is yiri warneo ninkan hal joodarin uu ku jiifo hal go-n uu hugsan yahay qabow baa jiraaye maxaad hugsan doontaa buu is yiri adi ma fahantay roobkiina marka aad buu u da-aya marka ninka wuxuu sameeyey wuu baxay ninkii baa masquul usoo baxay hadduu sidaa yiri ninkii saaxiibkii ahaa de asaga u hurdayay ninkii uu yiri war iska qayla de iska jawcaaw inta bari ninkii ma joogo ninkii wuu soo kaajayey wuu soo laabtay hadduu hurdayay ku noqdo amin dambe ninkii oo socdo ayaa imaaday xilli tobanka saac meelaha ama tobanka saac bar waas yiri war haddaay mar aan soo kacay maadan joogin halkee la aaday de halka go-adaa go- baan xaafadda kasoo qaadanaya ma garat ninkii intuu baxay buu gurigiisii tegey ha gurigiisa wixii marka hore ka reebayana roob iyo daad biyo badan ba ahaayeen ninki wuu tegay xaafadii go-i buu soo qaatay soo laabtay markaasu kii baa qoslay wuxuu yidhi war walaal waxaad halkan u beriyeysa roobka inaadan ku bixin baan rabe maxaa ku soo celiyay gurigaada haddaa tagtay warneo taasaan isweydiinin buu yidhi inaan soo laabsadan baan hadda iyo taasaan isweydiiyey gaad igu igu qoslay
sidoo kale sannadkana deegaano ka mid a isla dalkaasi kenya ayaa soomaali badan oo halkaasi ku dhaqan hal mar laga war helay iyaga oo ololo ku qaaday islamarkaana burburinaya falaasadihii guryaha u yaalay kadib markii uu bulshada ku soo dhex duulay war aan la xaqiijin meesha uu ka imiyo weliba waxa uu ku salaysan yahay haddaba barnaamijka cawayska washington waxaa xilligaasi uga warramay siyaad yuusuf beddel oo ka mid a dadkii bilowgiiba rigaaxay amaba burburiyey falaasadihii waxaana uu xilligaasi barnaamijka cawayska washington u sheegay in marka laga imaado inta uu gacantiisa ku burburiyey uu sida oo kale uu soo taagnaa burburka siddeed iyo soddon xabo waxaana xilligaasi uu ii warramay uu ku sugnaa xerada qaxoontiga ifa ee waddankaasi kenya waxay ku dhacday falaas baa gabade ka jabay ma garat waan garta markuu ka jabay falaaskiibaan qashinka iyo arrinta ku istaagina dee aan balxaaqa oo saddex aboo keniya oo cadcad baa ka dhacay waan garta oo keniga barsamoolka maaragtay la cuno ama marxanuunka maaragtay si wanaagsan noocaas oo kale oo dabtii uun isaga leeg marka keninkan baan qaaday biyaan ku riday hal xabo wuu buray marka wuu buro wuu kalay waan gartay ummadii o dhan baa isu kaaga timid marka adiga baa kiniinkii qaadayba biyo ku riday haa waan gartay dadkii baa isugu yimi waan gartay marka
adiga marka la furayso ma burto waa soore iyo caadiga ah kooko oo kale waan gartay marka adiga imise falaas ba hadda si aad jebisood maraysaa aniga waxaan jebiyey laba falaas waxaan waalaa xaafadina falaasina la kaalay dib meesha ku wada riiqnay midkiiba saddex abo keniya ka soo dhacay waan gartay marka qiyaas ahaan markaad eegto iminka meeqa falaas baad maraysaan intaad jajabiseen ama aad burburiseen adiga hadday noqoto iyo dadkaad garanaysa iyo qoyska iyo intaad la hadashay ah dhammaan soddon iyo sideed falaas baan jirinay soddon iyo sideed falaas waayo haddaan si kale ku weydiiyo muddo intee leeg baad ee falaasyadan kusoo cabayseen shaaha oo aad soo isticmaalayseen ma wax maantun bilaabmayba dee muddo badan baan kusoo cabayna wax noo kalsoonaaba wahay waan gartay laakiin intaa wax isbedela oo dee aad dareenteen amaba dad ku xanuunsaday ama dad ku dhintay ama dad caafimaad darro ka xa- qaaday ama dad dhalmadii ka istaagtay dee waxaad dareenteen ma jiraa mise wax maantun soo baxay haa waa jirtaa waa jirta aniga xaaskaygaaba ka midaba iyadoo malaysaan etoobiya ka keenay sideed dood bay i dhashay sagaal dood bay i dhashay sagaalkaa dood wixii ka dambeey way goosatayda waan gartay waxaan kaloo kuu sheegayaa Hay.
semberi waxaa ku badan dadkan qaxootiga dhammaantiis waxaa ku badan sonkorta dhikarka maxaan ku dhahday kansarka waan gartay sheekadu markaa haddaynu dib ugu Eh.
noqonno goormay ku bilaabantay dadkanse yaa warka u keenay dee asbuuca haddan baan waxaan helay ma garatay oo ilahina waa afujiyey marka xogta halkay idinka soo gaadhay ma ma ma idinku soo degtay un mise meel kale aad ka hesheen maya salaaskaa kaban baanu ka helay oo ilahay baanu tusay waan gartay markaa siyaad een, dee waxaa la yidhi dadweynihii waa isu sheeg sheegayaan oo qoloba qolada kale la hadlaysaayo waa la isinsii gaargaarsiinayaa wararkii marka Dhamma- se- dhammaan dhammaan dhammaan intaan ka warqabo waa eh, xerada ifo dhagaxley meesha la yidhaahdo xagardheer eh, gaariso eh, north eastern oo dhan ilaa mandera waxa weeyaan falasyada waa la riixay waan gartay caadiyan dee saynu naqaano soomaalidu shaaha aad bay u cabtaa oo waxa weye bulshooyinka shaaha aadka u cabbay ka mid yihiin noloshooda ka mid yihiin cunta hadday cunayaan iyo hadday sida kale u cabbayaanba dee dabcanna waaba isku macsuumaanba oo shaah baa la isu shubaa dee shaahi hadda maxaa lagu Waa shubtaa ee lagu cabbaa magaalooyinkii mar haddii la jijibiyey oo ay dadka falaasiyadii iska jijibiyeen abriiqdii hore xitaa abriiqda waa la wada bedelay oo waxaa soo gatay ibriiq cusub waan gartay abriiqdaa cusub baan ku cabaynaa dhaqankeeni iyo hidabaankeeni baa bahaaba
haddii aynu dhegaystayaal kusii socono dhanka sheekooyinka oo aynu markana u kacno dhanka iyo dalka isaguna ku yaala bariga qaaradda afrika ee jabuuti islamarkaana aynu soo qaadanno sheeko ku saabsan inan ama waa gabadh qofba waa sida uu yaqaanee iyo hooyadeed oo naas wada nuugay waxaa laga yaabaa dhegaystayaal inaad isweydiisaan sida ay ku dhacday amaba ay ku suurto gashay hawshaasi kolley waayaha noloshu iska badane waxaa sheekadana ay ku dhacday ayaan cabsiiye xuseen waxaana ayaan u warantay waryahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax waxa aan cabay caanaha hooyaday iyo caanaha ayeeday waxa weeyaan hooyaday ayaa allah u naxariistay markii ay dhashay bay xanuun bay igu dhashay goomay kashay laba dhinacii gooma ku jirtay aniguna waxaan ku dhashay xanuun ano bugtaana oo wax u yara markaan dhashay miisaankaygu yaryahay wax la isyaal waayey kadib waxaa la sameeyey ayeeday hooyaday dhashay ayeeday baa isoo qaadatay naaskeyga isiisay labaatan cisho naaskii ayaday aanu cabaya bay habeenkii koob iyo labaatanaad allah u naxariistay hooyaday baa koomadii ka baxday waxay tihi aawo waxaan dhalay maxaan dhalay ilmihii muu iga dhintay aaway kadib anigio dee maasha allaah oo naaskii ayeydii cabayo gabardee ayeedada hoosta ku haysatay oo kobacdaya baa loo soo qaaday waa kan baa layidhi labaatan beri marka naaskii ayeedii cabay habeenkii koob iyo labaatanaadna naaskii hooyadii la cabay marka saasaa labada naas qisadaasaa igu dhacday saasaan una cabay Een guriga maartay qabsadoo kala laba naas cabbi naaska ayadii iyo naaskii een hooyadii.
mayma maqal laakiin laga yaabaa haddii la rintayo ina la heli karayo Dad badan waxaa laga yaabaa markay maqlaan inay is oranayaan qof laba caanasay ku dhacday. Laakiin hooyo ayadu yar bay guursatay dabcan ayayna ayadu yar bay guursatay.
haa hooyo iyadoo yarba guursatay ayeyna iyadoo yarba guursatay marka hooyo curadii ayayay ahayd aniguna hooyo curadeedii baan ahaa habareertayna kuritambayskii bay ahayd saasaa marka keentay inaan is soo gaargaadhno marka ayadii waxay haysatay kuritambayskiyagii kadib waxaa dhacday gabadha yareed iyadoo naaska siisaa bay hooyadayna aniga igu curatay markii hooyo aniga igu curatay hooyana ay kooma gashay wax la isyeli waayey oo naaskii dee aan u helo waqti aan ku cabiya oo nasiib Adiga iyo habarta isku daabaatay marka.
anigii habartay haa wax yar baan kala weyna isku daabana isku sanad baan wala dhalanay dee ayadii maasha allah xoog baan u jeclaa waayo naaskaygii baan u hor cabiso maha ayadii hooyaday imay kala dhacayn labadeedii hooyo weyaan dee inkastoo ayadii hooyaday un tahay haddana ayeeyo iyo hooyo labadaba way yahay maadaama laba caano cabtay oo labo laba caano kala duwanaad cabtay oo iska mucujisaba tahay oo caanihii ayaydaa hooyadaa dhashay naaskii hooyadaa nuugtayba aad sii nuugtay maxaad dadka kaga duwan tahay dabeecadaada oo maxaad tirahdaa waxaan naaskii malaha aad nuugtay bay kaaga yimaadeen kolley dee in la isfaaniyo ma fiicna laakiin waxaan u malayn dadka inaan ka tabeecad fiican nahay Een, hooyo way dhimatay allah naxariisto een, ayaye xagee ku nooshahay hadda ayeeyo hadda waxay ku nooshahay etoobiya waxay ku nooshahay kilarka shanaad jigjiga ee magaaladaad ku dhalatay labada naas aad ku nuugtay cajiibka waa xaggee bay ahayd hargeysa hargeysaan ku nuugan ku dhashay markaad koy markay dhamaatay xilligii een hooyo xanuunka kasoo baxday een ma lagu sheegay marka dambe inaad naaska ay mar dambe dib lagu siiyo aad aad u- aad aad een u xiisootay naaska ay haa ayeeyo horta naaska markay siisay kabacdi waxaa dhacday markaan waxoogaa koray hooyo way shaqayn jirtay ayeeyo unbay haysan jirtay hooyana habeenkii bay hayn jirtay ayeeyana maalintii bay hayn jirtay waayo hooyo waxay ahayd qof suuqliya kadib markaan koray ante maskax yeeshay baa la ii sheegay in aan naaskii ayeeye cabay caruurteeda kalena ayeeday anaa xoog waxoogaa ka jecel oo caruurteeda kale say u yihiin anu uma yihiin ayeeday marka waxaad xiriir kalaa idinka dhexeeyo ka duwan xiriirka ka dhexeeya walaalaha kale iyo adiga maadaama aad naaskii jabada haate naaskii baa keenaya soo maha ayeeye nimadii naaskii baa ii dheero naaskeygi baan cabay marka waa laba waa laba waalid marka laba hooyaa leedahay laba hooyaan leeyahay
dadka waad ka nasiib badan tahay ka dhigan tahay ha aniga kul waxaan ugu nasiib badana waan waan ka duwanahay dadka dadka habaryartaadii aad naaska isla cabteen marmar may ku tiradaa nacaanii baad iga cabtay marka yaraayo waad ciriirisay oo marmar ma isku dhacdaan isku xanaaqdaan soo isku fiicantiin may wallahi habarti xoog maskugu tabeecad xunnahay malaa waa naaskan wala cabnay nacaanii baad ka cabtay caanihii baan ka cabo marmar way igu carootaa marka waa caanaheegite baan ku soqoqoliyey laakiin maasha allah way jeceshahay habartayna waa hooyadeydii labaad marna waa walaashay marka de waa kaas hadde habartan walaasha maadaama isku naag isku naas nuugteen waa walaasha haatee waxaa la yidhi walaalaha labada isku dhalishay xigaasna coos yar laalaaya soo maha maadaama inta isku dhalishay xigana naas wala jaqeen habartee naasna waa wala jaqnay waana waalidkay waana walaashay marna waan isku kacnaa marna waan isjecelnahay haddii aynu dhegaystayaal hore ugu sii soconno dhinaca sheekooyinka sanadkan laba kun iyo siddeed iyo tobanka aynu barnaamijka cawayska washington ku soo qaadannay islamarkaana aynu markana jalleecno dhinaca qaaradda yurub iyo weliba sheeke ka dhacday bal dhegaysta weligaaba maqashay amaba ma la kulantay nin haweenay raba inuu la haasaabo islamarkaana tiro ku shukaansanaya waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso talow maxaa ku kalifay se siday isku fahmayaan labadaasi qof waxaa inoo faahfaahinaya maxamed yuusuf bidhiidh oo ku magac dheer badda oo sheekadaasi ay isaga ku dhacday magaalada brest haye oo taliya faransiiska xaggiisa galbeed ku taalaan uu nimi haye magaaladii baa maalin dabeedna aniyo inaan cabdi loodhan jiro isku kala asayn baa dabeedna maalin maalmaha kamid a meel baarka Hmm.
ayaan magaaladii brest annagoo fadhinaa ayaan halkaa ka arkay inaan baakna markaa waxa weeye waa waa beeraha lagu nasto meelaha lagu nasto ha haye oo oo meel moola horteeda ku taala waan garta markaasaan cabdixakiin de raggu jabkiisu ka sheekeeyaaye waxaan isiri ninkii baan inaan soo qusli soo qurux badan oo faransiisada haye ayaad aragtay markaasaan ku uri de iska dafdaflana waan ku uri warina taas naag waa naag noolba naagtaas gabadhaa waa shugaadsanaya waan ku uri cabdi haye haye markaasu uri faan weyna maxaad ku shugaasin ma afad garan faransiiskana inta badan faransiis mooyaane Hmm.
badanaa luuqadahooda kale xataa hadday yaqaanaan kuma hadlaan aad iyo aad dabeedna markaasaan inantu way qosaltaa dee karism badan baa ka muuqda farxadii baa ka muuqata wejigeedo anna qosalkii baan kala hortegay ad waxay soo socota inantu way soo gaadhay haye inantii baan ku yidhi do you speak english oo markaas english ma ku hadashaa mase u tidhi no no no no no Haye.
markaasaan eh, de- durtaba jiq bay igu noqotay markiiba meel kalaad u dhaaftaa ma jirtee dee xaggee talyaani ma ku hadashaa talyaani no no no no faransiisna dee ma soo roganiyo faransiis meel jabuuti baan beri yara tegay haye waa Waxaa- faransiiska loo
Eh, faransiiska loo garanay waxaa war xasuustay ba heestii haddaba ibtina waatana innaga afkaradii ay noo samey dabeedna markaasaa de ninkiina waa naga soo cariya meeshuu fadhiya isaguna ina ku noqday iyo igaba dhacayso inantiina waatan iga soo cadhi albaabadii qiyaasaana ku soo eegaya halkaas soo fadhiya dee isna uu sheegaya wixiina waa sakana de waxaan sheegaya waa sakana waa matter of second Haye.
waa muddo yar gudaheed waana go-aan gaarad haye markaasaan de maskaxduna xoog buu shaqaysaa cabdixakiin haye markaasaa tiloolihii soodagii jibuutina tegay faransiiska maa darigi waxaa ka baran haye markaasaan waxaa xasuus waxaan xasuustay inaan tirada ilaa saddex iyo toban afar iyo toban ka bartay Hmm.
iyo xaafadihii jibuuti magacyadoodii haye iyo wadooyin ku yaala jibuuti haye iyo maxaan ku idhahdaa duuduu faatuum oo buug malaha lagu dhihi jiray markii sooxaga baxaa ma duug buug ka oli jirtay Haye.
duuduu faatuum ku taalay haye dabeedna intii aan aqaanay de ayaan sidhi alla sidan si maaha ku noqonay wuxuun dhe inantan wuxuun dhan Haye, haye.
markaasaan idhi aan dee truwa kaad sain tis wiit neef tis dos kaarte truwa kaarte tra kaarte truwa waa xaafadii kuwaasina read the goal ifni fatis ifni tries fish fish baan ugu dambeysay iyo rindafo baan ugu dambeysay rindafoogu waa malaha ballanta wey mid baan ka maqli jiray waa gartay waa marka la ballamee la baxo ayaa haye oo ballanta rindafo baan ku dambeysay qotal bay dhaqdhaq waan ku celiya intaan aan iskaga ceshada kolba alla wayga wayga dhamaar arta iyadiina way ku hortaagan tahay aduna inta umaad ku celinaysaa tahay alla waa ku celi aadeetr waa kaa tahay Aye.
qof walba iyo kaardeetr waa iyo ridigol iyo flifatiis Aye.
qof walba iyo yarti jaadrog
mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba cawaysin wacan oo wanaagsan welina waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka cawayska washington oo aynu toddobaadkana ku milicsanayno qaar ka mida sheekooyinkii iyo weliba qisooyinkii iyo sugaantii aynu ku soo qaadannay sannadkan laba kun iyo siddeed iyo toban ee sii dhammaanaya dabcan dhegaystayaal sannadkan laba kun iyo siddeed iyo toban barnaamijka cawayska washington waxaa marti u soo noqday islamarkaana u soo warramay hal abuuro fanaaniin mulaxamiin iyo weliba musicians amaba kuwa muusiga tuma iyo weliba qaar kaloo badan bal haddii aynu soo qaadano cabdikariin faarax qaarey oo ku magac dheer cabdikariin jiir kana mida laxamiistayaasha laxanka soo saaray heeso badan oo bulshada soomaalida dhexdeeda aad caan uga ah islamarkaana ay qaadaan fanaaniin yaguna caana oo badankoodu ay ka tirsanaayeen kooxdii waaberi cabdikariin oo horaantii bishii toddobaad ee sannadkan barnaamijka cawayska washington u warramay ayaa la wadaagay qaar ka mid a heesaha uu laxanka saaray iyo weliba kuwa uu qisadooda u soo joogay kuwaas oo uu faahfaahin ka bixiyey sida ay ku yimaadeen bal aynu soo qaadanno qisada heesta sabab kale hamoodin ee ay qaado fanaanadda hibe maxamed hudoon hibe nuura taasoo cabdikariin uu sheegay in qisada sheekadaasi ay isaga ku dhacday waa kan cabdikariin oo u warramay saare ciidla nuur xilligaasi qisada heesta anigaa lahaa teebaan cali kaariyan ula tegey waa heesteen sabab kale hamoodiya iyo buusa rasheed fuusha labaduba sheekadu anay ku dhacdo waan gartay markaa ee, maxamed ma jacayl ba hees sheekadaasi jacayl bay ahayd waan gartaa markaa inantaad jeclaatay maxamar bay kula joogtay mise hobyaad kaga timi waa maxaa wa wa- waa maxaaska carruurta ii dhashay ayay ahayd maasha dibna Allah.
waxaa ku dhashay dirnabe Diri dhabe markaa xamar baad wada joogteen
xamar baa ay- ay- ayay timid markaa een, sabab kale hamoodina markaad u qaaday eh, ma ogeyd in iyada loo sameeyey Eh, eh, way way ogeyd maxaa jira eh, marka rafaad aan leeyahay rafaad noqota buusa rasheed fuushee Mm.
waa mar ay caro- carootay buurtu buurtii ma ahayn daale iyo seeq iyo bu- ma ahayn Haye.
buurtu waxay ahayd bu- bu- buurintii buurta madaxtooyada ka shishayso ayaa madaxtooyada villa soomaaliya ah, buurta ka shishayso haye oo marka loo socdo bakaada ayay ahayd buur haye markaa xaggaasay tagtay xaafad halkaa ku tahay xaafad halkaas ayay tagtay markaa safaad waxaad tagtay noqotay buurta adoo soo rogaan xilxaasana kasoo deg si ayaga sa- kala raagi doone marka maxamed cali kaari aad uga sheekaysay deetana isagaa heesta ayaan sameeyey.
uga sheeg ahayd
waa hagaag dhegaystayaal cabdikariin jiir haddaynu intaasi kaga nimaadno isla barnaamijka cawayska washington sidii xagga horeba aan ku soo tilmaannay waxa aynu ku wadaagnay qisooyinka ay ku qotamaan heeso badan oo aad loo dhegaysto cabdiqafaar ciise cali oo ku magac dheerina ciise cagoole waa aqoon-yahana dabcan sida oo kalena hal abuure heeso door oo ay qaadaan fanaaniin caana oo ay ka mid yihiin maryal mursal ciise khadra daahir cige cabdiqaadir bagaag iyo weliba axmed cali cigaal haddaba cabdiqaadir oo haatan ku nool gobolka californiya ee waddanka maraykanka ayaa barnaamijka cawayska washington abartamii sanadkan isla la wadaagay qisooyinka ka dambeeyey qaar ka mid a heesaha uu curiyey ee ay ku luuqeeyaan fanaaniintaasi aynu soo xusnay bal aynu soo qaadanno sida ay ku dhalatay heesta galaydh ee uu qaado fanaanka cabdiqaadir bagaag xuseen aw faarxalahan heesu tiriyo la oran jiray fiid meerta duushaay Mhm.
yaan maqal dooraadiiha ka maqal haya marka waxaan bal adiguna inaad fariin shimbir u dhiibi kartid isfiiri waan gartaa marka waxaa kaloo jira dhaqan ahaan markaad wax samaynaysid khasab ma anigu si ani yani waayo aragnimada aan le waxa weeye haddaad wax samaynaysid wax adiga kugu kooban maaha marka waxa weye qofkaas ama isku gobol ahaada ama wadan ahaada isku afkaaga hadduu ku hadlo haa aad wax ku sit- markuu qofkaas maqlo inuu waxaas wuxuu la xiriiri kara ama uu dareemi kara ay noqoto wey haddii kale haddaad adigu iska hadashid oo waxaaga uusan adiga ku dhaafsanayn hal abuurnimo maaha waa xarafiqaan qofka xaraf hadduu wax ka samayn karo ma og marka saa- saas yahay. marka waxa weye dhaqan ahaan soomaaliya masalan anigu caradan joogaa ka hadlaya haya waxa waaye aad iskuulka masalan gabar haddaad istaqaaniin oo kale eh, shukaansi iyo haasaawiye ma- xaafadooda iskama tegi karta haddaad guriga garaacdo aabaheed kaa fulo dee waa lagu garaacaya adigana may lagu garaaci maya adaaba ku dhiciba banaanka inaad ku dhacdid bay noqonaysaa haya marka eh, shimbirtii baan u sheegay waxaan leeyahay ha- ha- hagilgilin albaabka gacal baa ilaashay ila odaga hadduu guriga kaa furay inkaashu aad iyo aad waaridka hadduu ku arko si waa kala dhimanaysaa absolutely Aha.
marka een, waxaad eh, mateshay oo maskaxdaada aad ku sawirtay inantii oo gurigii joogto oo inankiina markaa doonay inuu fariin gaadhsiiyo fariintiina galeyd loo dhiibay oo wakaa deetana albaabkii iyo tartiib protocoolkii xataa waad raacisay sidii guriga loo gelay marka waa inuusan xataa ma guriga guriga oo dhan maaha waa inaad guriga u tilmaantoo tiraadid waa Aad guriga iyo- noocaasi guriga lagu diraya maha guriga oo dhan maaha Mhm. meeshaad leedahay een, ha gelgelin albaabkii gacal baa ilaashee guudka uga soo dego madaarada Mhm.
dambe kasoo dhacbaa arrintaasi
maya guryaha qaarkood dayd bay lahaayeen weyn ma ogta aada iyo aad ha marka waxa waaye eh, gurigan uu tilmaan buu leeyahy waxa waaye waa kan geedka weyn lahay gu- guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leh hahe saasuu tilmaantii kusoo raacaya waan gartay marka heestii een, bagaag baad u dhiibtay laxanka iyo music ayaa saaray Eh, axmed cali cigaal deetana bagaag baa ku luuqiyey tartankii markaa wuu kaga qayb galay Ha- darteed wuu kaga qayb galay haddaana qaldanayn ay think inuu qofka labaad noqday bal aynu wada dhegaysana heestaasi galayd galowga iyo haadii argoni miraba gurxan lagama waayo kugu gariira ada qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed ilaaw ku siiyo gidigood ku dhaafee ada qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed ilaaw ku siiyo gidigood ku dhaafee adaa gesiyon biqine galayowada adaa gesiyon biqine galaywada dhambaal gaar ahaane gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib
waa hagaag dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubna qaar ka mid a heesihii hore ee barnaamijka caweyska washington aynu ku wadaagnay ee ay curiyeen hal abuurada iyo weliba mulxamiintii laxanka soo saaray heesahaasi sidoo kalena barnaamijka caweyska washington kama aanay madhnayn ee dhanka heesaha dambe iyo weliba fanaaniinta aadka loo jecel yahay islamarkaana loo dhegaysta waayadan dambe waxaana ka mid ahaa fanaaniintii muddooyinkaasi martida u soo noqday islamarkaana u warramay barnaamijka caweyska washington fanaanka maxamed siciid cabdi biike bal aynu ka soo qaadanno qisada heesta qof weyn ani iima tiid oo ah mid ka mid a heesaha dhowaan uu soo qaaday fanaanku islamarkaana baraha bulshada muddo lagu hadalhayey waa kan biike oo sharaxaya heestaasi islamarkaana u warramay waryahayaga saagal mustafa xasan nuur qisadeedu waa qisaan cajiiba maasha allah abwaanku uu ka sheekeeyey habeenkan qaadayay qof weyn ani ima tihid horta sagaleys aad u ogtahay mooyo jacaylku ma gaboobo weliba waxaan aaminsanay afartanka marka kor loo dhaafo inuu markaaba soo dego jacaylku inuu sii dego inuu sii dhaafo toddobaatanka sideetanka naftu helbay u baahan tahay haye marka waxaad leedahay intaasoo ka waa isha kalgacale mar haddii laysku dulgaboobo Ha.
oo weysada iisoo dhiib iyo tukubada ii qaba iyo Ha.
suuligayga iyo ii Ha.
garbaj markaasaaba xubbiga dhabtii u bilaabmaa maasha allah jacaylka gebigiisu waa wehel marba marku waana wax wanaagsan jacaylku ilaahay baana bixiya waa deeq waxaan mar kasta dee aan ku keenay dee qofkii markii inantii ay kula soo jabto wakti badan waayo badan dee kula soo curto ama qurbaha joogta ama dalha joogtay way noloshii kula soo koriso markay yar weynaato haddaad dee laado oo haddana meel kale u boodo ma fiicna waa inaad qaadaa qof weyn anihi ma tihi niyadda u kaawadaysaa oo waxay ku qosasho u geysaa oo waxaan kuli jacaylka qalbigaa laga koriyaayo waa sidaa u- sidaa darteed baan heesta ku keenay qof weyn aniga ima tihi
maxaa soo wada jirno nolosha weeltoo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayli ku weye nabad ku waraabi oo muxibo ugu soo waqalay ahay wadadaba ahayn maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan ma jiro wadka ruux horkii waa yeelka noqdaa xubbiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqay oo dahi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid
guud ahaanba dhegaystayaal waxaynu intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan kaasi oo aynu dib ugu milicsanay qaar ka mida suugaantii iyo sheekooyinkii aynu ku wadaagnay barnaamijka cawayska washington sannadkan sii dhammaanaya waxaanan idin leeyahay waa inoo iyo sannadka dambe iyo weliba nooli kulantee